bandhigga toddobaadka dhaqanka iyo suugaanta soomaaliyeed ee sanad kasta lagu qabto magaalada london ayaa bilaabmay toddobaadkan sanadkan ayaa loo dabaaldegay sanad guuradii tobnaad ee hirgelinta barnaamijka toddobaadka dhaqanka ee london xuseen bare aadan ayaa arrintan ka wareystay hodan muuse oo axmed oo ka tirsan qabanqaabiyayaasha bandhigani sanadkan waa toban guuradeenii waxaanu dib u eegeynaa tobankii sanadood oo dambeeyey waxaanu qabsoonay iyo tobanka sanadood ee soo socday waxa kasii badanba waxa xamiino ah sanadkana wuxuu uga duwanaa sanadaha kale waxaa noo yimid furitaanka barasaabka magaalada london maxaa idiin qabsoomay tobankii sano ee lasoo dhaafay tobankii sanadood oo dambeeyey waxaa noo sharaf ahayd inay marti fara badan oo soomaaliya iyo dibadahabay nooga yimaadeen sida haraawi oo kale iyo waxyaalo badan ayaa noo qabsoomay sanadkan iyaa kasoo qeyb galay toddobaadka soomaalida sanadkan waxaa nala joogay haaruun macruuf yuusuf xasan hibanuura saciid saalax iyo marti badan oo fara badan sanad walba waxaad soo qadataan halkudhig aada toddobaadka ugu magac dartaan sanadkan muxuu yahay halkudhigga toddobaadku sanadkan waxay ahayd looking forward looking back waxaanu dib u eegeynay tobankii sanadood eena soo dhaafay iyo tobanka sanadood ee soo socda waxaanu rabno inaan qabano sidaan ka warqabno dalka britain wuxuu ka mid yahay dhulka ay soomaalida badan ku nooshahay ee qurbaha ma isleedahay soomaalida qurbaha joogtaa wax badan bay ka barteen ama dhaqankiibay ka faa'iideen toddobaadka soomaalida ha saasaan filayaa waxaa jira maalin aanu caruurta maalin caruurta oo dhan isugu yimaadaan oo af soomaaliga la baro bugaag caruureed dhalinyartuna waxay imaadaan maalmaha ay ka wada hadlayaan dhibaatada ka jirta dadka ummadda soomaaliyeed ee ingiriiska degan dhibaatada haysa waxyaalahaas oo kale mida kalena fanka soomaaliyeed ayay xoog jecel yihiin oo af soomaaligana xagaana way ka bartaan maxaa idiin qorshaysan mustaqbalka inaad qabataan waxaanu rabnaa inaynu gaad inaynu toddobaadkan aanu ka weynaysiino tobankii sanadada horeeyey waxaanu rabnaa inaynu sanadka oo dhan barnaamijyo kala duwan qaadano oo ay soomaalidu london joogaan iyo ingiriiska oo dhan ay ka faa'iidaystaan dadka ku nool dalkaasi britain iyo dowladda dalkaasi sidee u aragtaa kulankan si wanaagsan bay u arkaan sanadkan waxay noo yimid waxaa furitaanka nala joogay barasaabka magaalada london oo inooga waramayay sida somali week faa'iidada ingiriiska oo dhan iyo london gaar ahaan u leedahay
taasina waxay ahayd hodan muuse oo axmed oo ka tirsan qabanqaabiyayaasha bandhigga toddobaadka dhaqanka iyo suugaanta soomaalida ee ka furmay magaalada london waxaana ay u warantay xuseen bare aadan